markaa runtii taa lafteedu daciifnimaday sii muujinaysa halka ay leeyihiin waa laba qaraabo waxaynu leenahay asalkeedaba labada qaraabo ee wax lagu dhaxlaa ee laba weji wax lagaga dhaxlaa waa qaraabatayn munfasilatayn waa laba qaraabo kala baxsan ee laba qaraabo isku hal qaraabo ah maaha sawjku mar waa inadeer marna waa sawj midna mid shaqo kuma laha inadeernimadana maalintuu dhashay buu la inadeer ahaa sawjnimaduna beri dambe soo xasisha waxba waa kala laba ka masalan ilmaadeertan iyo akalni umka ah inadeerkani ninkan adeerka ah ee ciddii wax ka dhalana waxa weeye ilmaadeer baa tii markuu hooyo wax ka dhalayna walaalo hooyana uu noqday inadeerka weligiila jiri jirayna marka wey waa laba qaraabo kala baxsan ilmaadeer oo casabo wax ku dhaxasha iyo waxay akhli uma oo sidiisa umar bana waa kala laba suuro laakiin walaalka shaqiiqa ahi lamaba kala saaro hooyadii iyo aabihii oo laba weji marba lagala dhigo oo shaqiiqa lama haafanhaafiyo isagu sidiisuu shaksi gaara u yahay markaa sax maaha in la yidhaahdo waxa weeye laba jihuu leeyahay dabeedna jihana waanu ridaynaa oo waa aabbaha jihana waanu u reebaynaa oo waa hooyada yani ma suuragala jihadiisu waa jiha muwaxada jiha waxa weeyaan mudaysan oo xagga markaa inuu shaqiiq yahay ah runtii masaladanna waxay ku dhisan tahay istixsaan waa iska istixsaan waa quruxsi u weyn in sidaana istixsaan ahaan uu ka aqan tahay sidaa awgeed baa caalimkii ibnu qudaan alxambali kitaabkiisa muqnida wuxuu aad iyo aada u istiqraabay oo laba yaabo masaladani meesha imaamu shaafici ka soo gashay wuxuu yihi imaamu shaafici oo istixsaanka la ogaa halkuu ka taagnaa oo man istaxsana faqad sharcayi waan ogolaynba istixsaan halkuu ka taagan yahay ra'yi in loola yimaado diidanaa masalada naska ku caadiya waxa weeyaan meeshay ka soo gashay ee uu ka qaatay aad baan u yaabana waa midda labaadee shaaficiyadu ma qabaan qofku laba qaraabo inuu wax ku wada dhaxaalo xanabiladu way ku khilaafsanyeen marka horeba oo ayeeyadii labada dhinac ku ayeeyada ahayd ee masalan dhinaca aabbana ayeeye ka noqonayso dhinaca hooyana ayeeye ka noqonayso xanaabiladu waxay lahaayeen iyadii ayeeyada kale ee meesha kula labada noqota suduska saddex meelood ha loogu qaybiyo oo eeyadan labada jiha ku soo dhawaatayna laba madaxa qaadato ta kalena madaxa qaadato shaaficiyadu way diidanaan ma jirto bay lahaay oo ayeeyada laba qaraabo kusoo dhawaata iyo ta hal qaraabo kusoo dhawaata isku si siman baa loogu qaybinaya qaraabadeeda dheeraadka ay mari faa'iiday mayso saasay taagnaayeen iyagoo qaacidahaana asalkaaba qabay oo laba qaraabo inay tixgeliyaan aanay ogolaynba oo hal qof u tixgeliyo mana baanay laba qaraabo kala baxsan ahayn imaka labadii qaraaba ayeeyi bay noqota waa ayeeye aabba waana ayeeye hooyo waa ayeeyenimo mar hadday qaraabadii jiha kula noqotay way diideen laakiin haddii la yaabo qaraabadu waa jihatun cumuuma oo waa in adeer maca daalika waa jihatun uquwa oo waa ahli uma waa kala laba jiha oo kala baxsan yani taasoo kale way tixgelinayaan hadda ahlucilmiga ora ma tixgelinaya laakiin hadday isku jiha noqoto abadan ma tixgelinaya marka taana waa wax la aada loo qariibsado shaaficiyadu masaladani siday usoo gashay runtii hawshiidiilea mar hadduu shayguna naska khilaafsan yahay qiyaasku waxba kama jiraan wlkulfa linasi aw ijmaacin dacaa fasaad alictibaari kulu man waca sida masalan uu lahaa naadimka maraaqibda maraaqib baarikiisa siduu markaa ku tilmaamayay haddii waxa weeyaan uu khilaafo ijtihaadkan iyo qiyaaskan lala imanaya haddii uu khilaafo naska ama ijmaac khilaafo cid kastoo cilmi weelaysay waxay ku magacowday fasaad alictibaar iyo fasid ictibaar lama tixgeliyo ibnu cutaymiin isagu waxba yaanu sii naqrinin oo isagu waxba ujuhudan imaka halkaas kama soo rarayo laakiin isaguna qaab kale u naqriyey oo u tilmaamay inuu qowlku daciif yahay oo markii ugu dambeeyey wuxuu yidhi markuu tilmaamayay masaladani inay caqli ku dhisan tahay iyo qiyaas ayaa wuxuu yihi walow anana rajacna ila alcaqli fi hadihi lmasala لكنا كالرجوع الأشعرية إلى عقوله في صفات الله عز وجل حيث قالوا هذه صفة تليق بالله عقلا فنثبتها وهذه صفة لا تليق به عقلا فلا نثبتها نقول أيضا إن أحكام الشرعية الفقهية كالأحكام العقدية يرجع فيها إلى الكتاب والسنة فقط اللهم قلنا يا أولياء كتاب السنة وقوله بني إذا أحكامت عقدك أبا كتاب في السنة والله عليه هي أحكام تفقية أنا كتاب في السنة اللي عليها أرفع نقطي مسألة الواقع إيه في غاية الضعف ضعيف قصة النقطة مسألة هراء بلا رسمين وبلا مثل وواقع الشراء علمه إله وحوية سبا وقفة وضبط أي فهمان تقليد كمذاهبتا وضاع إنها الدين أهي الكتاب في السنة إن الله نقضعه يتأيضا أئمة السنة وحبع إيبا اللي يريد waxaweyaan a'imadii sunada toosna ay yihiin la dirayo isna in masaa'ilkooda lagu qeydnaabaa inaanay sharci ahayn ilaa ay fahmaan oo qofkuu yidhaahdo waa kitaabkii sunada arrintaa maxay ka yidhaahdeen dee musharifoo la yaqaano waaqicaynan ka xukumi karin haddii reer kuu yeedho oo ku yidhaahdo kaalay masalada noo dhaxa ile masale caamaad si guud uga fatwoonaysa maa ciddaa ay tusaysaa waa tidaahid waxa weya walaaladiina ashiqada iska taga oo walaalihiina hooye reer hebel ah oo kuqayuun la maahay dadkii reer hebel ah qaata xoolaha meeshaa khidmaa ka dhacay markii waa walaadka kugu dhowna wuxuu odhanaya walaadkii maxaa ma ximaariyi xajariyuu kala garan waa miya say ka noqotay buu odhanaya markaa khidmaa kasoo taagay marka runtii weynadiina hore u nidhi tarjiixa nadariga ah iyo tatbiiqa waaqiciga ah fadli baa udhexeeya wax kastoo aada nadari ahaan ugu qanacda waaqici ahaan inaad ka muujin kartaa ma suuragala waxaad ka muujin karaysaana waa jiraysaa wax waxa weeyaan aanad markaa ku dhici karayna waa jiraysaa marka hawsheeda ayay iska leedahay laakiin runtii masaladu masalo meel leh maaha masalo markaa daciif oo aada u liidataa oo waxa weeyaan aan adilada khilaafsan وإن مع زوج وأم تصب أي وإن تصب هدي أد هشو مع زوج الزوج لتركي وأم هوي أولاد أم walaalo hooyo oo maca shaqiiqa jooga usrigii ku casabee oo fajcalu ka dhig shaqiiqa maca walaadilummi sharika ay mushaarika mid la wadaagsanaya ka dhig waqsim qaybi cala aljamiici dhammaan hubsa sarika sarikada turiskeed u qaybi oo u wada qaybi marka waa dee walaali hooyo maanta uu dhumcay inuu ka dhigo casaba waana qowl jira oo salafkiisa leh xataa saxaabadii gaasiisan laakiin waxaan leenahay waa laga fiican yahay masalada noocan ah ee saxiixu وصلة مكة خلافا هل كان يمتلك الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب ميراث الجد والإخوة يعني باب يهي بحلت أيوب إلى وارة أحوال الجد من أب مع إخوة لغير أم خمسة بالعدة يقاتل الإخوة إن فرد صغير أو يأكل من كنت إن كنت يزيد يثلث ما يرضى عن الفرد إذا نقص بالقسمة عنه أخذا أو ثلث المال أو سدس المال أو سدس المال وفي الإناث يعد كالأخ لدى الميراث إما مع الأم فلا تنحسب به بل ثلث لها مرتب إن شاء الله جل موضوع القمامة باب فقرائد كأبواب فوضعوا يرى صعب السنة يقول هي يرى باب كان هذه يجير مناسقة لكن إن شاء الله وقوم أحكام دونه لكن إذا هرنا حين مبرار السنة مرسل المريض وقصة صندين على اللقبة وإن استقل جنة مكة المامي وكل adigu nisqadaan haystaa qaabka intay martay anaguna aanan dhinacna ku adkaysano labada dhinacba aan kelimaadka u tilmaamay marka ka horeynu baraarujinaynaa waxa weeye xajbiga ama baabulxajbi waxaynu in badan cabirnay nusfadanaan hayaano kolli ay maraysaa inaynu markaa u laqbaynay oo kale xajaba yaxjibu oo jiimka aynu hoos dhignay oo xitaa amarkii shalay markaynu soo maraynay ee uu tilmaamayey wakulu ibni ibnin bilibni faxjibi saasuu i markaa xarakaynaya jiimka inuu hoos dhigay marka waan ku qabtay ma laba luqaa ku jira masalada oo xajaba yaxjibu waa macruuf yaxjibuna miyay noqotaa dabeedna kolley labadaba cibaaraadka waan ku maray oo baabulxajbi intaan soo wariya dhowr tilmidooda noocaasa ayaan tilmaamo jiimka aan hoos dhigay marka hoos dhigaasi ma jiro waa min baabi nasara ama qasara xajaba yaxjubu kolley nusfadaa haysataan idinka faxjub buu qoraya jiimka waa goyaya taasaana saxa faxjub marka jiimku waa godan yahay hoosdhigaa aynu inta doora ku celcelinay hadalkeena dhowr jeer mar baa labada dhinacba waa maray marka hoosdhigu sax ma aha ee goditaanka ayaa saxa jiimka in la godo oo masalan afarta markaynu u kala qaybinayno kale la yaaqdo qayb yaxjubuuna walaa yuxjabuuna marka dambe mamnuun lilmasuul laga dhigay wari male ee la yaaqdo yaxjubuuna walaa yuxjabuun qaybtii masalan waladaanka iyo abawaanka oo kale la yahdo waxbay xijaabayaan iyaga lama xijaabo zawjaanka oo kalena la yahdo yaxjubuuna laa yaxjubuuna walaa yuxjabuun iyana waxma xijaabaan iyana lama xijaabo qaybtii ikwada lugunka ahaydna la yidhaahdo masalan laa yuxjabuuna laa yaxjubuuna afwan laa yaxjubuuna wayuxjabuun iyagu waxba ma xijaabaan laakiin iyagaa la xijaabaan qaybtii afraadna la yidhaahdo yaxjubuuna wayuxjabuun iyana waxbay xijaabaan iyana waa la xijaabaan markaa lafdigaasi oo waktiyada qaarkood ugu dhacay faxjubi oo jinkoo kale hoos dhigan yahay waa faxjubi maanaa saas u noqonay lafdiga kale aynu baraarujin lahayn waxa weeye markaynu maraynay iyadana musharikada masalada u dambaysay aniga wuxuu i xarakaynayaa usibi oo macnaa caynka uu markaa ka dhigay mabniyun lilmajhuul oo wa in maca zawji wa ummin tusib ama tasib labada luqaba waa sax awlaada ummin maca shaqiiqin usibi saasuu dhigay marka saa mabniy lilmajhuul yadaa weliba aniguna aan idiisii laqbeeyey kaanama amar oo kale inay tahay oo ku casabeen marka halkaana waxaan tilmaami lahaa tiina lafteeda ayaa saxa nusqadaa haysataa macnaa casibiidi weeye oo sifo ayay u tahay shaqiiqa marka halkaa lafteeda musibi maaha waa casibi oo waxay noqon markaa sifo ayay u noqonaysaa shaqiiqa waxaynuna jawaab shardigii ridaynaa halkaa kaadan riday waana meeshay waajibka ahaan jirtay haddii jumla balabiya dhacdo jawaab shardiga inta la geliyo marka waxaan leenahay halkaas inaynu ka bedelaynaa tarkiibka wa in tusib ayay in tajib haddaad hesho maca zawjin zawji la jirkii iyo wa ummin hooyo awlaada ummin haddaad hesho walaalo hooyo oo maca shaqiiqin casabi la jooga shaqiiqii casabada ah laazim ahaan sika mushabe isaga lahaa casabanimada maca shaqiiqin casabi shaqiiqii casabada ahaa ee weligii baan casabada ka suuli jirin kuwaas macooda jooga haddaad hesho fajcalhu ka dhig si oo shaqiiqa maca awlaadi ummin walaalaha hooyada sirtood sharika ay mushaarika inta dambe tartiibku waa sax laakiin halkaa cusub uu markaa ii xarakeeyey ma aha madmuun lilmajhuul waa casibi oo shaqiiqay sifood luq ahaan baynu saxaynaa lakin masale ahaan waxba markaa kama saxayno ee luq ahaan bay halkaasi markaa si khaldan ugu dhacdo aynu baabkeena iska guda galno oo baljad maca alikhwa bal hadda aynu arrintooda eegno runtii awooda iyo walaalihu haddii la yidhaahdo walaaluhu macaljad waxba ma dhaxlayaan oo way dhacayaan oo sida abubakar abubakar asidiiq iyo masalan ibnu cabaas iyo saxaabada ay qayb badani mareen radia allahu canhum waxay noqonaysaa markaa inaanu hawshiisaniba soo bixine halkii aabbaha un la dhigo oo hooyada aanu sulusulmarka qaaqi geynayni iyo masaa'ilkaynu hore usoo marray mooyaane waa aabbe un markaa arrinkiisuna waa hawl yaraanaya haddii laakiin zayd ibnu saabit iyo saxaabada qayb kaleba dariiqa ay maraysa ibnu mascuud iyo ee ka ansaxday saxaabada qayb ka mida aynu marno oo sida markaa maadunkuna uu maraya ah jumhuura ahlulcilmina ay mareen oo saddexda madhab masalan maalikiyada shaaficiyada iyo xanaabilada dubkula ay mareen haddaynu dariiqadaa marnana waa dariiqada markaa wax loo qaybinayo waxoogaa sucuubana kama marhna waxoogaa weylaadahay in yaroo sucuuba oo adeegeeda iska yaradeen min xadiid adillana waxba isku gaari mayno iyadoo waxba naqdinana masaladan ka geli mayno jazma caleyku waa in salafkuba aad bay uga tawaqufi jireen in badan oo kamid a sanado ka ansaxay oo tilmaamaya markaa baabku adeygiisa iyo tixgelintiisa inuu leeyahay mar hadday sidaa tahay waxba isaga ku samayn mayno inaynu labada madhab mid waxoogaa aynu markaa naqdin ku samayno laakiin waxaynu rajaxaynaa kulliba qowlka hore ee le waxba lama dhexlaya qowlkaas aynu iilanayna ilkadayda qoladan dhaxal siinaysa kuma naqdinayno ixtiraamkooda ayaynu siinaya waxaynuna kollay muhim ah in la ogaado baabka khilaafna oo shayga khilaafka oo horta inaad barato fahamto oo markaad aljazma calikhwa fahmi weydo suuragal maaha inaad markaa tidhaahid marka xanafiyada iyo abubakar sidiiq iyo madagta ahlulcilmiga laga tifaa ku tagday ibnuqayim ibnuqayim iyo ibnu xasmi iyo qolooyinkaasaan ku raacay anigu iyo muxaqiqiin badan oo casriga ahaa sida ibn cuthaymiin iyo fawzan iyo masalan waxa weeye ibnu baas iyo ahlulcilmigaasaan ku raacon waxba la dhaxal siin maayo iga daa masaladu waa daciifa inaad tahay suuragal maa markaad darato kadib tarjiixa qaado ahlulcilmigana dariiqadoodu saasay ahay markaad fahmi weydo dee taasi tarjiix maaha ahlulcilmiga cid martilanka markaad qiyaaska garan weydo haddaad tahay daahirigaan yani kaa dhegaysan mayso daahirigudau yaqaana qiyaas intaa kadib uu naqdiyey markuu fahmay marka masalada markaad fahamto ama waafaq ama markaa khilaaf laakiin adigoo aan fahmin dee dirba cidlaha kasii tuuro marka maadinku raximah llahu tacaala raxmatan waasica runtii si kooban oo lagu fahmayo ayuu udhigi doonaa shan xaalaana ku tilmaami doonaa soomaaliduna waabay ka maamahdaa baabkan jazma calihwo waxay yidhaahdaan markay tilmaamayaan masale jad meher armal iyo maqrib daruureed midna laguma digdigabaya oo saddexdaba waa laga fiirta maqrib daruureedna iska hogso bal in qoraxda dacadiyaynka meher armalna bal iska hogso inay ciddad baxday in warqadani sideeta soo jarisahay inay kii horeba inkaar kala kulmay hada si badan uga fiirta masalada jidkuna sidaas leeyi iyadana kafiirka badan bay u baahan qaarkooda ahlulcilmiga dariiqooyinka qaar intay u maraan ayaa masaa'ilkeeda waxay gaadsiiyaan jad maca alikhwa boqol iyo shan iyo soddon masalo waxbaha ka basan ma cusla dariiqo yara hawlgeeda ku soo saaray waana sida uu marayo masalan wadaadkii soomaaliyeed ee cali mu'min oo sheekh cali mu'min macanaa isaga laftiisu waa dariiqadu ku marayo kitaabkiisa la yidhaahdo fatxu lqawaamid limuriidi cilmi lfaraa'id oo ah sharax uu u yeelay minhaajka shaaficiyada qaybta faraa'idka ayuu sharax qayim ah markaa uu saaraya markaa runtii nin aada u faqiiha buu ahaa xagga caqiidada iyada aad buu u liitay oo waa qaadiri weliba hadda ku fogaaday markaa suufinimada ah laakiin xaqiiqatan xagga fiqiga macnaha manzilo weyn buu ku leeyahay xagga fiqiga oo waxaaba la tilmaamaa xitaa minhaajka oo kale iyo ragga subaxa marku u fadhiisto sida qur-aanka loo subxiyo oo kale u subxin jiray ku shakahayey manhaajka shaaficiyada markaa sharaxiisana waa ka muuqanaysaa inuu samasamay fiqiga oo aqoon badan u leeyahay isagoo kale wuxuu odhanayaa boqol iyo shan iyo soddonka markuu qabo inuu tilmaamo wuxuu odhanayaa awoogii dee laba xaaluu leeyahay waana labada musanafkuga mari doono labada xaalee uu leeyahay ama waa inuu la joogo ehlulfaras ama waa inaanu la joogin ehlulfaras ehlulfaras markaanu la joogin walaalaha awooga la kulmi karaa waa saddex madow ila walaalaha hooyo kuma jiraan sidaynu arki doona ama waa walaalo ashiqa qura ah ama waa walaalo licab oo qura ama waa mujtamicin macnaha way kulansan yihin oo mujtamacayn weeye labadu waa kuwii kulansan yihin marka waa saddexdaa mid un buu leeyahay saddexdaa mid markay tahay wuxuu wax ku qaadanayaana waa saddex mid un qoob kasta markuu la jeedo wuxuu wax ku qaadanayaa waa saddex mid un imaa inuu qaato hulufu jamiici ilmaal oo hulufu jamiici ilmaal u tacayuno oo wax kale aanu lahayn imaa muqaasama inay u tacayunto iyo imaa labadaba inay ismeeyihiin oo isugu mid yihiin waa saddexdaa midun kama bixi karto walaaluhuna saddexda jeegayeen xaalaadkooduna mid kasta uu la joogo saddexdaa ka bixi mayso markaa saddex saddex lagu dhistay dee waa sagaal markaa sagaalka masale hore horta waa sagaalka oo markay ashiqo la joogaan saddexdaa xaal wax ku qaadanaya oo u tacayunaya markuu liaad la joogana saddexdaasa u tacayunaya markay wada joogaana saddexdaasa u tacayunaya midow ilmadooda midow baa ku qaadan mid afraad ma jiro halkaasi waa sagaal masalo waana marka aanu la joogin wax ahlu farad ah markuu ahlu farad la joogo siduu maalintuba inoo tilmaami doono saddex midowba wax ku qaata imaa suluku lbaaqi inta soo hadha ehlu faradku markay wuxooda la baxaan inta soo hadha suluskeedinu qaato wa imaa muqaasamatu lbaaqi iyo imaa baaqiga inuu muqaasamo ku sameeyo marka alfaradku intooda qaataan baaqiga inuu muqaasamo ku sameeyo iyo xaaladda saddexaad oo noqonaysa marka sudusu jamiici ilmaal inuu yeesho saddexdaa ka bixi maayo sida maadintuba inoo tilmaami doono haddii ehlu farada joogo saddexdaa kama bixi karo oo waxweya saddexdaasoo asaal ahaan marka hore wax ku qaata saddexdaa markuu wax ku qaato mar waxa suuro ah in saddexdaasi u tacayinaan oo mid ku qasban yahay oo midda labaad haddaad ol wareegto nin kastoo faradiya ku odhanaya hadalkaas waa jaban yahay oo kugu qabsado saddexdaa in mid u tacayinaala dhici karta marna waxaa dhici karta in lagu yidhaahdo xaaladda afraad suduska iyo sulusulbaaqigu way u siman yihin oo xaalada afraadna in lagu yidhahdo saddexda midkiina qasbana e kaa doontada sii bal ama sulusulbaaqi sii ama sudusu jamiic ilmaal sugo isugu mid labada iyo in lagu yidhaahdo waa suduska iyo muqaasamadu way isugu mid wax farqiga udhaxeeyaan waa laba xaal oo suduskii un baynu marna muqaasamo la sinay marna sulusulbaaqi iyo in lagu yidhaahdo maya ee waxaa siman sulusulbaaqiga iyo muqaasamadaa siman sulusulbaaqiga iyo muqaasamadaa siman iyo in lagu yidhaahdo muqaasamada waxaan leeya waxaa siman muqaasamada markii hore suduskeynu kaa faracnay soomaaha markii hore waxaa min sudus iyo muqaasama inay sinaadaan iyo sudus iyo inay sugnaadaan sulusulbaaci iminkana muqaasamo iyo inay sugnaadaan sulusulbaaci iyo inay sugnaadaan maxay noqonaysaa sulusulbaaci iyo sidus muhimaan soo ugu soo sheegay marka waxay noqonaysaa alaadkiina maxay marayaan ma shanubaa waxay noqon kartaa tusaaleena inay mahno inay sugnaadaan masalan muqaasamada iyo sulusulbaaqiga iyo muqaasamada iyo suduska oo labada muqaasamada la siman iyo suluska iyo suduska sudusu jamiic ilmaal iyo saddexdaba inay sugnaadaan ma aqaan todobadii miyay dhamaatay mise mid baan maqan adigu midkana dee waa la loo fikeri kara haddii aan mid maqnaysiiyey oo marka laisku celceliyo mardaa hadalku kaa dhex tusay midilaayo marka waa toddoba xaalo un toddoba xaalaa ka suuragala in saddexdii mid u tacayunto iyo afar jeer inay saddexdani marnaba horsinaadaan iyo afar jeer alle saddex jeerna in saddexdoodani mid lababa mar sinaadaan saddex jeer marna saddexdaba sinaadaan waa xaaladda toddobaad markaas toddobada xaalaa ka suuragala markuu elufarad waxa la dhaxaya toddobada xaalo inay maano suluska u tacayunay sulusulbaaqi inay maano muqaasamatuulbaaqiga u tacayunay inay maano sudusu jamiicilmaalba u tacayunay inay maano dhowga tacayunina sulusulbaaqi iyo suduskuwa isugu mid inay maano maya sulusulbaaqi iyo muqaasamada isugu mid ah sulusulbaaqi markaa sudusku laba mid ah iyo inaynu nidhaahno waxa weeya muqaasamada iyo suduska isugu mida ana qaab noocaas ayaynu u wadaynaa toddoba noqonay marka sidaa loo waday toddoba noqoto toddobada waxaynu odhanaynaa saddexdii walaalihi ka iman jireen ayuunbuu mar baduu toddobadaas la joogay ama ashiqaa toddobadaasi ka suuro gelaysa ama liabbay toddobadaasi ka suuro gelaysa ama iyagu waxjoogay ka suuro gelaysa markii hore masalada hore sagaal bay imanaysa sooma imanka saddex iyo toddoba adaga isugu keenaysa oo saddexdii walaalihi ka imanayeen iyo toddobada xaale ka suuragalka ah isaga oo koob iyo labaatanna koob iyo labaatanka waxaynu ku dhufanaynaa ehlu farad baa la jooga somaymaan odhan ehlu faradka la joogi karaa waa lix qof mid uun ama ha ka bateen oo macnaha laba ha la joogeen lix qof uun baa awooda maciisa ehlu farad ku noqda sideeda mid toddobaad ma jiro lix qof uun ehlu faradkeenu ishaarayna waa lix qof mid uun oo ama waa bintu sulbi waa inantii bay jiraa ama waa bintulibni waa inantii inankana jiraa ama waa hooyo alum ama waa jaza ayeeyo ama waa zawjaan macanaa axadu zawjayn mid ahaan labadaana ku dar zawjaan waa lixda qofku dabaada u iman karaa koob iyo labaatan baa lagu dhufanaya dabeedna lixdan ahlu farad laway dhici karta toddobada xaalada marba mid ku dhawan looga joogin koob iyo labaatan lix lagu dhuftay waa boqol iyo lix iyo labaatan boqol iyo lix iyo labaatan koob iyo labaatan lix lagu dhuftay waa boqol iyo lix iyo labaatan sagaalkii hore inke ee markii waan bilaaya ahlu faradka boqol iyo shan iyo soddon yani saasuu kasoo baxay boqol iyo shan iyo soddonkaana saraa ka suuba qabay waana sida cali ibnu mumin uu ku marayo kitaabkiisa fatxu lghawaamid limuruuri cilmi faraad uu leeyahay marka qaabkaa loo eego dee tiradan un baynu masaa'ilkii la badiyeeyo awoodu ma ma cusla masaa'ilkiisa waayo shantan xaale uma sheegi doono intaan imanka waa un muftax ahaan baynu ku dhufaynaa manaa fawaaidteedana kuma jirto boqol iyo shan iyo soddon kali ama inta doonto ka dhigo laakin waxay leeyihin taxamul tabriidahan qaabkeeda arrinta ku keeni karto laakiin sideeda kale awoodu shan xaalo isku halkan noogu ururin dooninay haddii ahlu faradla joogana saddex xaalo midwalba wax ku qaadan haddaanay la joogina laba midwalba wax ku qaadan shantaas unbay kusoo ururi amaadinkaasaba isaga leexan axwaalu jardin min abin maca ikwa ligayri ummin khamsatun bilcidda axwaalu jadin jadka xaalaadkiisu jadkii waa min abin xagga aabe ka ahaaday kii hoyuu ku bixinaya jadkaasi waa maca ikhwatin walaala la jirkood jooga ee aan jid cidda iska jooga ahayn walaalahaasi oo liqayri ummin kuwii hooyo aan ahayn ee kuwii aabe ama ashiqadii ah khamsatu shan weeye xawaashiisu waa khamsatu axwaal shan xaaladood weeye bilcidda koobid ahaan macnaa bilxasri marka lagu sameeyo la qooro waa shantaa wey yuqaasimu lkhwa walaalada ayuu wax la qaybsadaa awoogu oo walaaladu ku biiraa oo ka mid noqdaa in fardun fuqid ay in fuqida waa hadii la waayo fardun ay saaxibu fardin fard cid u saaxiiba waa hadii la waayo fuqid wuxuu tilmaamaya yuqaasimu lkhwa walaaladu wax la qaybsanaya walaaladu ka mid noqonaya in fardun fuqid ay in fuqida waa haddii la waayo fardun macnaa farad gabeele cid baa leh saaxibu fardun waa haddii la waayo fuqid aw amase ya'kudu wuu qaadanaya athulusa saddex meelood meel buu qaadanaya macnaa thulusan kaamilan in thulusu yazid ay in yazid waa haddii uu ziyaado athulusu kole musafaqaasi waxba kordhigaya xataa thuluska laakin waa lala gudaya in yazid athulusu thulusku waa haddii baydkaa inuu ku jamciyey marka aanu ehel farad la joogin sida la yeelaya waa baydkaa qura haddaan ehlu farad awooda la joogin wuxuu yidhi walaaladu wax la qaybsanayaa marka aan wax elufarada jirin ama wuxuu qaadanayaa tulus markaasuu shardi u xidhay markaanu tuluska qaadanaya muqaasamada si looga fahmo xaaladda dambe waayo xaaladda hore muqaasamada shardi uma xidhay iska daayay laakin tan dambaa laga fahmaya maadaama labada xaala mid uu yahay oo wuxuu yidhi aw yaakhudu tulus ama tulus buu qaadanaya goor buu qaadanaya waa in yazidi tulus haddii tulusku u badan yahay waa yazid haddii tulusku u badan yahay oo uluku u dheeraad buu yahay markaasuu uluska qaadanaya haddii kalena waa muqaasamada waa labada xaalo mid waa labada xaalo mid xaalo saddexaad mara wauluku maa yabqaa shanta xaalabaan mar isku murtaagna wala tahayna wada dhaafto wauluku maa uluska kiibuu qaadan yabqaa hadhay can ilfardi faradka ka soo baaqigaroobee ka soo hadhay wauluku maa uluska kii yabqaa hadhayba can ilfardi faradka ka hadhay ayuu ahada ahadada dambe soo hormar ayuu qaadan halkaa kaga qabar wa uluku maa uluska kii yabqaa hadhaya can ilfardi ka soo hadhay buu ahada qaadanaya goor buu qaadanaya idaa goobti buu qaadanaya naqasa uu ka uu ka hoos maro macnaha naqasa faacilkeeda awoogu wey idaa naqasa idaa naqasa ljaddu awoogu waa markuu hoos maro bilqisma bisabab alqisma qaybtan sababteeda waa markuu ka hoos maro can ulus can ulus lbaaqi ulus lbaaqigaa qaybta aawadeed markuu kaga hoos marayo awoogu xaaladaas sidaa wuxuu qaadanayaa ulusu maa yaqa waa markuu qaybta aawadeed ku hoos marayo ulus lbaaqi markaas siduu ulus lbaaqiga qaadanaya haddii ay qaybtani aanay sulusulbaaqi dhaafinayna ay iyadu u dhooqoon tahayna dee iyadu wax ku qaada aw sudusulmaali o amase sudusulmaali maalka suduskii ayuu ahada qaadan oo sudusulmaal buu qaadan ama wuxuu tilmaamayaa inuu qaadanayo sudusu markaa maal inuu qaadanayo ayaa uu tilmaamaya shantii xaaladaad uu halkaasi ku danta intaynaan abayaadda inta dambe u gudbin balan iskada dultaagin awoogii shan xaalo ayuunbuu wax ku qaataa xasrinteedu shantaasumay noqonaysa markay shantaa tahay labana wuxuu wax ku qaataa marka aanu ehlu farad la joogin saddexna wuxuu wax ku qaataa marka ehlu farad la joogin haddaanay cid ahlu faradahi la joogin ee ahlu ay isu yimaadaan awow iyo walaalo ama ashaqa ah ama liab ah labadaa midin weeye hadday isu yimaadaan awowda laba xaalo ta u dheerfroomun eeg inaad walaalaha kala mid dhigto oo muqaasamo wax ku siiso macnaa inuu ka akhin oo kala noqdo walaalo ah hadday laba yihiin awowgii iyo hal shaqiiqoo kale hadday wada joogaan inaad xoolaha u kala jebiso midda bad siiso oo laba walaalo kale aad ka dhigto sidaa ugu qaybiso muqaasamo wax ku siiso haddii inan la joogo uu lidakari mitlu xaddi luntayin wax kula qaybsado arrintu qaabkaa noqoto in arrintu bal ay sidaa noqoto iyo waxaad eegtaa ta u dheefroon inaad xoolaha saddex meelood meel siiso arrinta noocaasna daabidkaad u eegaysaa waxa weeye walaalahan joogaa hadday isaga labanlaabkii ka yar yihiin muqaasamaa u tacayunaysa ila weli muqaasama wax ku qaadanaya haddii walaalihii labanlaabkii ka yar yihiin oo laba walaaloo lab way ka yar yihiin walaalahana waxay labanlaabkii ka yaraadaan waa shan suuro un shan suuroo qura ayay walaalihii labanlaabkii ka yaraan karaan suuro lixaad ma jirto shantaas suura waxa weeye inuu ah qura la joogo akhliab ha noqdo lashaqi ha noqdo waxbaa inoo kala qaada kuu doonaba ha noqdo inuu ah qura la joogo iyo inuu la joogo ah iyo ukhto oo hal ah iyo ukhto xaalad labaad soomaa iyo inay la joogto ukhta qura iyo ay awoga la joogto ukhta qura waa xaalad saddexaad iyo inay la joogaan ukhtaani laba waa xaalad afraad iyo salaasu akhawaatin inay la joogaan shantaas suuro awowda waxaa u tacayunaysaa oo aan lagaa yeelayn inaad wax kala siiso muqaasama waayo shanta suuraba walaalihii lamalaabkii way ka yaryihin isaga waxaa u deefroon inuu walaalaha ku biiro wax la qaybsado ee fuluska hasa uga dheerkoo marka shantaas suuro waxaa u tacayunaysaa markay walaalkuha la joogo oo lab walaalkuha oo dadig laba hablood oo walaalo ah saddex hablood oo walaalo ah wiil iyo gabad walaalo shantaas suuro waxaa u tacayunaysa muqaasama saddex suurada way isugu mid haddii walaalihii labalaabkii ay ku sardoonaadaan oo aan midna dheerayn midna ka dhinayna labada suuro taabtiisabaa ikhtiyaar baad u leedahay cidna kugu ceebayn mayso taa doontada sii hadday masalan noqdaan awooga iyo laba walaalo lab haddaad fulus siisana labada walaalina labada tari unba midba mid qaadan oo fuluski markuu adigu mid qaatay fuluskiisa qorigiisa qaato saddex meelood markaad ka dhigto uu qori qaato labada kale midba midkiisu qaadan haddaad tahay wanaan idin muqaasameeyana de saddex daruubaad ka dhigi markaasaaad kusoo daraysa jawaabtu waa maya marka way isugu mid mar haddii labalaabkii ku go-an yihiin aan midna ka dhinayn midna dheerayn taasina waa saddex suuro waa laba lab oo walaalaha wiil iyo laba gabdhood oo walaalaha afar gabdhood oo walaalaha saddexdaa suuro saddexdaa suuro awooga haddaad muqaasamo wax ku siiso iyo haddaad fulusul jamiici ilmaal siiso cid kugu bushin kartaa ma jirto waa isku mid kaa doontada sii magacaa doontoo bixi isku inuu muqaadanay ehel faradna meesha la joogo la soco hadday xaaladdu intaa dhaafto awooda waxaa u tacayunaysa oo walaalihii labanlaabkii ay ka bataan muqaasamaa u tacayunaysa ilowba ilow muqaasamaa u taca xallee cabwe waxaa u tacayunaysa baan ujeeda waan halmaanee ulusu jamiic ilmaal waa sabqulisaan daahir waxaa u tacayunaysa ulusu jamiic ilmaal haday walaalin labalaabkii dhaafaan xoolaha saddex meelood intaad ka dhigto meel sii isaga labada kalena u qaybi walaalaha meesha jooga oo dad waxbana ugu dar waayo waynu isqaaminaya haday damaan shan wiil baa jooga meesha haddaad lix kaga dhigto sudus buu qaadanaya dena arrintu way adkaanaysa marka waxaad siisaa ulus jamiic ilmaal iyadana ulusaanka qaybsada waa labada xaalo wax adag ma markaan aynu farasa joogin labada xaalo tii u dheefroon wax ku sii sida dheefroonaanta loo eegayana waynana tilmaanay oo shan xaalo muqaasama u dheefroon oo u tacayunaysa saddex xaalana way sugu mid wixii intaa ka soo hadhayo ma laa nihaayata lahu ahla awooda waxaa u tacayunaya ulusu jamiic ilmaal waa markaan aynu fara joogin marka aynu fara joogo marka aynu fara joogo saddex xaalo awooda tii u lefronc saddex xaalo oo kuwa tii u lefronc marka aynu farada joogo waxaad eegtaa xoolaha markay dadka ahlu faradkaad intooda siiso alxaqu lfaraa'ida biahliha adbaadkaa ka dhigto famaa baqiya falaa ilaa rajulin daka intan dambe isaga waxaad eegtaa warna sulusulbaaqibaa u khayroon inta dambe saddex meelood meesheeda in la siiyo ise talo waxaa u khayroon in walaalaad ku biiro oo wax loola qaybiyo mise waxaa u dheefroon marka horeba ahlu faradka isaga in lagu daro oo sudusu jamiic ilmaal la siiyo xoolaha sudus in la siiyo saddexdaasi u dheefroon u doo ثلث الباطل مقاسمة سدس المال markaa ulusulbaaqiga iyo muqaasamada iyaduna waa muqaasamatu lbaaqi labadaba baaqigay ku xidhan yihin laakiin sudusku kuma xidna baaqiga waa sudusu jamiic ilmaal xoolaha o dhan sudusku saddexdaa u kala doo ota u dheeflonsii yani waa arrin koorin ma adka marka saa loo ego saddexdaa xaalo midunu doorte ta u dheeflooma sii haddaad tiraahid maxaan dawaabid ku garan karaa anaan isbadaalin sababta u dheefroon maxaan ku garan karaya taa lafteeda dawaabid baan ku siinaya oo waxaanu leenahay haddii ahlu faradku xoolaha bar qaataan haddii ahlu faradku xoolaha bar qaataan aan mid kale deerayn xoolaha bar bay qaateen markay arrintu sidaa kay meesha nisfi quwa ay qaataan waxaad dhici kartaa in saddexduba u sinaadaan waa suure awooda in saddexduba u sinaadaan waa suure hadday nisbi qof nisbila u dhaqaato masalan zawj baa jooga oo gabadhan dhimatay waa zawja awooduna waa taagan yahay marka zawjku nisbigiisa qaato masala lix baraa lagu dhisayaa markuu saddex qaato waxaad dhici kartaa awooda laba qodob saddex bilood usinaadaan waa suura inay kale ka bedelnaadaanna waa suura sudusku waa qori ulusulbaaqiguna waa qori labadaasi mar kastaba waa ku qasban yahay mar haddii nisfi la qaato inay sinaadaan muqaasamaduuna iska hubso qodobkaa muqaasamaduna eg haddii qofka la joogo awooda uu nisfi qaato diiradaana waxaad saartaa muqaasamo talo maxay noqonaysa waayo haddaad ulusulbaaqi siisana waa qori sudusku iyo sulsulbaaqigu mar kastaba waa siman yihin qodobka kudaad ka fiirsanaysa waa muqaasamadooda oo haddii walaalihu labanlaadkii ka yar yihiinna oo ay markaa yaraadaanna markaasay suuragal tahay inay wax usoo baxaan haddii kalena waxa weeye saddex bilood u sinaadaana waa suure haddii laba walaal ay la joogaan saddex bilood waa suure haddii kalena waxaad un diiradda ku ifisaa muqaasamada labada kale waa simiin kaasiisa dhowrkii kale haddaad tahay sudusu jamiic ilmaan baan siiyeyna ceeb maaha haddaad tahay sudusu baaqi baan siiyeyna mar kastaba waa qori laakiin bal muqaasamadu hubso haddii inankuba la joogtoo kale dee inantana qoribuu siinaya sina labu qaadanaya markaa muqaasamada oo isha ku eeg haddii wuxuu nisbi tahay waxa la qaatay hadday nisbi tahay haddii waxa weeye ay nisbi ka yar tahay baaqidka nisbi ka dhigo hadday nisbi buuraha tahay muqaasamadu ifi labada kale isugu mide bal labada kale kala doorini bal muqaasamada un hubi inay u dheefantiyen kale oo qorka dabanaysiin kale haddii waxa weeye ay ay nisbi ka yar tahay oo waxaan ahlu faradku qaateen nisbi wax ka yar weyni markaana sudusul jamiic ilmaal ha ku dayn alayga marna sudusa la soo gelin hadday nisbi ay ka yar tahay waxaanay ahlu faradku qaateen suduska iska daa ha eegin suduska labada kala kala doon muqaasamada iyo iyo ulusulbaaqiga labadaas u diirada saar suduska tuuq ha iibin ee sudus ma leh maanta sudus ma leh mar haddii ahlufaradkii nisfi wax ka yar qaateen odayga sudus ha kula soo warwareegin ee ka daa muqaasamo iyo ulusulbaaqi labadaas u diirada saar oo ka beetoon eeg ee labadaas u fiir haddii waxa weeye ay nisbi ka bataana hadday waxaan ay qaateen alfaradku nisbi ka batana markaana ulusulbaaqi meesha ma yaalla ha eegin maba hadeen ulusulbaaqi faa'iida kuma jirto waa cidla e ha ku beegin awooda ka daa inta ahlufaradku dadka la joogay ahlufaradka ay intay xoolaha ka qaateen hadday nisbi ka badato awooda ulusulbaaqi ha kula soo warwareegin waa cidla e labada kale inu kala doo bal inaad sudus kaana laftiisa iyo muqaasamada labadaasoo ifi oo keedaa xoog badan bay ma saddexdaa baadidun baa kugu filanba inaad nisbi baadidka ka dhigato oo haddii ay nisbi buuro a qaata ama aan midna ka banayn midna dheerayn xaaladda noocaas iyo muqaasamadoo qura un eeg labada kale waa siman yihin oo isku miday haba labada kaleha kala dooline bal muqaasamada un eeg inay ka labada kale dhaanto iyo inaanay dhaamin hadday ka yar tahay intay alfaradku qaatee nisbina suduska ha eegina iska dhaafo labada kale un kala door hadday nisbi ka badatana intay qaateen alfaradkuna sulusulbaaqi iska daayo labada kale un kala door hadal cad baan umalay waayahay marka intaa fahamteed qodob kalaad xasuusnaanaysaa haddii waxaa soo haraa ay sudusu jamiic ilmaal oo qura noqoto sudus oo qura hadday noqoto ama ay kaba yaraato sudus caailaba cawlmay ay noqoto walaalaha daadi iyaga meesha ka saar ayuuga u soo dhee haddii waxa weeye markaad wax u qaybinayso jadmacal ikhwa ay tahay dadkan ahlufaradkee la joogaa hadday xoolaa dhammaystaan ama meesha sudus oo qura soo xado ama sudusba wax ka yar soo xado oo awoogana aynu sudus bayn markaa u fardiyelayna awooga deedna masaladu way cawlmaysaa oo sudus caaila buu qaadanaya sudus cawlan oo dhiman macnaha awtadadoonka arki doonaa xaaladda noocaasi ah walaalahaynaga qaadi meesha ka saar waxba ma leh ilaa masalada akdariyada la yahday dib ka keeni doonaan mooyaane inu halkeena halkeeda kelmadda kaga oran doono mooyaan waxaan filayaa wuxuu ka leeyahay hadalkaygu marka sidaa loo eego inuu iska urugsan yahay bal aynu mar dambe soo tarkiibino axwaalu jadin jadka axwaashiisii jadkii oo min abin aabe jadkaasi oo maca ikhwa jooga walaala la jirkooda walaalahaasi oo liqayri ummin kuwii hooyo aan ahayn khamsatun shan weeye bilcidda xagga fuurista waa shan xaalo yuqaasimu alikhwa walaalada ayuu wax la qaybsadaa in fardun fuqid in fuqida waa haddii la waayo fardun fuqid anaa saaxibu fardi haddii la waayo wuxuu wax ku qaadanayaa oo fardo aanu meesha jirin wuxuu wax ku qaadanayaa markaa muqaasamo aw amase muqaasamo wax ku qaadan maaye yaakulu wuxuu qaadanayaa athulutha thuluska ayuu qaadanaya laakiin waa goorma marka uu thuluska qaadanaya in thulusu yazid ay in yazid thuluthu yazid waa haddii thulusku u badan yahay waa haddii thulusku u ziyaadsan yahay oo thulusku u badan yahay marka waxaad ogaanaysaa dee muqaasamona marka wax ku qaataa mafhuumkan dambaad ka qaadanaysaayo muqaasamo marka wax ku qaataana waa markay u daban tahay iyo donante mar hadduu thuluskaba wax ku qaatay markay u badan tahay muqaasamana waa markay u badan tahay labada xaalin u kala doox haddaad ahlu farad joogin awoogma waxaad eegtaa ma inaad walaalaha ku dartaado wax ula qaybisaalaa u fiican mise inaanad odayga ku dhex darin caruurtane isaga intaad thulus kaa mila siiso iyaga thulusaanka ay qaybsadaan bal labadaa qodob u kala fiirso waa xaaladda horaan ehel farada joogin wa ulusu maa uluska kii yabqaa hadhay ee can ilfardi farad ka soo baaqi garoobe ka soo hadhay ayuu akhada qaadanaya ulusu bacdigu qaadanaya waa goorma lagi markuu qaadanaya waa idaa nadasa markuu markaa ka dhimo ee uu ka hooseeyo aljadu awoodi bilqisma bisabab ilqisma canhu ay can ulus lbacdi markuu ka dhimo oo hadduu ulusulbacdigu ka dhimo oo la arko waxa weeye muqaasalada sababkeeda inuu ulusulbacdi ka hoos marayo oo ka nusqaanayo awooda ulusulbacdi si haddaanu muqaasaladana dib ku keenayna si muqaasalo sii ayaa macnaa laga fahmay muqaasalada sii oo labadaasun kala door aw amase sudusulmaali yaakudu ama sudusulmaalkuu qaadan oo sudusulmaal ayuu ahada qaadanaya wafi liraati yucaddu kalaati lada lmiraati wayucaddu waa la tirinayaa awoonkii fi linaati ay maca alinaati hablaha la jirkoodii kal akhi sida walaal oo kale ayaa lagu tiri lada lmiraati cinda almiraati marka dhaxalka wax la dhaxlayo awowgii walaal oo kale ayaa hablihii loogu tirinaya oo hablaha siday usoo casabayn jireen walaaluhu ayaa maantana awowgii u casabaynaya wafi linaati ويعد ولا أي الجد أولوبي في الإناث أي في الإناث أي مع الإناث حبلها لتشركودي حبلها لتجاه وراءها لتشركودي كأخر على رجل ولا الأخر لدى الميراث عند الميراث إلا مع الأم مسألة صغيرة إلا هو اللي لتشركودي وياني وفلا تنحجب كما حجاب ميسو به أولوبي أي معناه بالدمام الجد مع الإخوة بيرسطة وكبيرين awoodu walaalaha la jirkooda kulama xijaabmayso haddii hal qof oo masalan walaalay joogo illa hadday laba joogaan labadaa ku filane oo hooyada sidooda ugu filana uguma baahna e awood iyo walaal isku biirkii waxba yeeli maayaan markaa hooyada bal ithulusu lahaa muratabu bal iskaba dhaafay athulusu thulus ayaa muratabu loo ratibay lahaa iyada oo thulusun bay leedahay hooyada thulusun ayay leedahay wuxuu tilmaamayaa awoogii hablaha walaalaha alla jirkooda sida walaal oo kale ayuu uga dhigan yahay oo inanta walaashaaya awooga la jirkiisa aadu farad ma noqoto ilaa masale akbariye ay yidhaahdaan iyo masaa'il mucaado ay yidhaahdaan oo walaalaha ashaqada ay cid kale soo tirsanayaanoo baaqiga dambe sidii ahlu farad oo kale inanta wax loo siiyo marka hore awooga maciisa ahlu farad ku noqon mayse marka awoogu meesha ka baxo baaqiga soo hadhay ayay walaalkii liabka ahaa ula dhaqmaysaa sidii inan ahlu farada oo leedahay keligay baanoo shaqiiqad keligee baan ahay barkayga xoolaha ha lay siiyo ilaa walba awoodina waxay gala soo dhiciseen taana waynu arki doonaa haddii lahayd masalada mucaddada marka arrintii shantaa xaalo ayuuna ku soo ururtay waxaan u tilmaamay hablaha walaalaha ah awoodu inuu uga dhigan yahay sida walaal oo kale laakiin xukunkaa wuxuu ka soo dheeray si aanad ugu qaadanin haddaw haddii meeshii uu joogo walaalo qura iyo awow iyo hooyo aanad u odhan fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus waayo awowgu maanta kal akhi weeye aanad u odhan filxukmi aanad u odhan aanad u odhan xagga xukunka awowgu maanta waa walaal dabeedna laba walaala adaa jooga si aanad u odhan ayuu masalada istidraakay oo ka daba tegayo buu yidhi waa hadda awoogu gurigeeda inantaa walaal oo kale hauga dhignaaday marka uu ku biiro hablaha ama walaalaha kaleba uu ku biiro walaal oo kale ma aha xagga hooyada kama aha dhinaca hooyada marka laga eego walaal oo kale kama aha ee awoo caadiya buu ka yahay walaalo tacadureeyo kale hadday joogaan islaamka wiriici hooyada oo sudus bay geyin haddaanay joogana qofkuna joogana awooga ha ku darin oo sudus islaamkaa geyne horaba wuu noogu soo tilmaamay tulusulmaalka fii oo horaba masalada wuu noogu soo tilmaamay film isla maanta aynaan ihaam kale inoo gelin mise kale isu moodsiin ayuu rabaa misla inuu farda inoogu sii tilmaamo oo inoo caddeeyo runtii markaa waxaanu leenahay awowgu sida loo adkaynayo uma adka sida loo adkaynayo waktiyada qaarkood looga dhigo inuu dhib badan yahay kafiirsi iyadu intuu u baahan yahay yani uma adka كأنت تكون شعرنا كسوة قوة الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستقام وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة فصل في المعادة واحسب عليه ابن أب وجدا واحب سهمه الشقيق أبدا باب الأكدرية لا ترضى مع جد لأخت أولا إلا إذا أم وزوج حصلا فاطلب له سدس ونصف لها حتى لتسعة يكون عولها وعده بالقسمة الشرعية كما مضى فهي الأكبرية waxaynu dhexdaa kaga soo jirnay awooddii iyo xaalaadkii ay walaalaha wax ku wada dhexlayeen walaalahaasi oo ahaa kuwii ashiqada ahaa ee aabbiyo hooyo iyo kuwii aabbe oo kuwa mar ay kala duuni yihiin oo marba qolob gaar ah in la joogto iyo mar ay waxa weeye ay kulansan yihiin oo mujtamicayn ay yihiin ama mukhtalidayn kuwo isku jira oo kulansan ay yihiin labadooda waxaynula tilmaamnay haddii aan wax eelu taradahi la joogin inuu laba xaalo ka u dheefroon leeyahay hurusu jamiic ilmaal iyo muqaasama inuu xoolaha saddex meelood meel ahaan qaato iyo inuu walaalaha ka mid noqdo wax la qaybsado xaalad saddexaad baa suurogala baynu nidhi isla xaaladaasi oo ah inay u sinaadaan oo isugu mid noqdaan oo haddaad fulus kaamila siiso iyo haddaad muqaasamo wax ku siiso aanay farqi lahayn saddex suuro ayuubaanay sidaasi suuragal ahayd waydana soo tilmaana haddii aanu farad la joogana saddex xaalo ta u fiican buu wax ku qaadanayay awoogu imaa fulusulbaaqi inuu qaato markay ahlu faradku la baxaan faradkooda inuu qaato inta soo hadhay saddex meelood meel ahaan iyo inuu inta soo hadhay wax ka qaybsado muqaasamatulbaaqi wax ku qaato oo baaqiga inuu muqaasamo ka galo iyo qodobka saddexaad oo ahaa sudusu jamiici ilmaal sudusu jamiici ilmaal inuu qaato xoolaha lix meelood meel ahaan saddexdaasi u fiican ayuu wax ku qaadanayay waxaynuna tilmaanay markaasi inuu toddoba xaalo saddexdaata u dheefroon marka wax lagu siiyo inuu toddoba xaalo ugu kala baxayo saddex xaalo ka mida saddexdaa midunbaa u tacayunaysa ama waxaa lagu odhanayaa maanta sudusu jamiicilmaal buu leeyahay sudusulbaaqina ma soo agmarin kartid muqaasamada ma soo agmari kartid oo taasaa u tacayunaysa mar waxaa lagu odhanayaa sulusulbaaqibaa maanta u tacayunay oo mid labaad ma leh marna waxaa lagu odhanayaa muqaasamaa u tacayuntay saddexdaa mid ka mida inay u tacayunto oo mid kale aanay u bannaanay iyo masalan inay u sinaadaan saddexdani inay markaa qaababkoodu wax ka mida wejiyo ka mida ugu sinaada oo saddex weji noqonaysa masalan afarta ama afarta dambeed haddii haddaad iska tidaahidna afarta dambeed waa musaawaad waa sinaanshiyo u marba qaybaad sinaanaysa saddexdaabada markay tacayunto afarta dambe waa sinaanshiyo mar waxaa u sinaanaya muqaasamada iyo sulusulbaaqiga muqaasamada iyo sulusulbaaqiga marna waxaa u sinaanaya muqaasamada iyo sudusu jamiic ilmaal marna waxaa u sinaanaya sudus jamiic ilmaal iyo ulus lbaaqi saddexdaa labada qaabkaasay u sinaanaysa mar muqaasamada iyo sulusulbaaqiga marna muqaasamada iyo sudusu jamiic ilmaal marna labada farad sin oo waxaa tahdaa ulusulbaaqiga iyo sudusu jamiic ilmaalka ayaa siman dadkii horena labadaa muqaasamaynu la soo siman xaaladda afraad ee toddobaad ee ugu dambaynaysaana afarta musaawaadkana ku jirtaana saddexda hore tacayun bay ahayd waxay noqonaysaa saddexduba inay sinaadaan oo in lagu yidhaahdo saddexda taad wax ku siisaba kuma ceebaysnid mar waxaa u tacayunay tulusulbaaqi marna muqaasama marna sudusu jamiic ilmaal marna sulusulbaaqiyabaa u sinmay muqaasama marna muqaasamada iyo suduska u sinmay marna suduska oo sudusu jamiic ilmaal iyo tulusulbaaqiga u sinmay marna saddexduba waa u sinaaday oo toddobadaa jira markaynu intaa soo aragnay masaladana maanta inoo qaabaystay hal suuro oo ka mid ah ayuu way qusaysaa hal suuro oo ka mid ah sinaanshiyahan iyo waxyaabahan ma qusayso hal suuro oo ka mida bay qusaysaa suuradaasina waxa weeye oo marka farad joogo iyo markaanu jooginba hal suuro bay qusaynaysaa suuradaasina waxa weeye markaynu nidhaahno awooda waxaa u fiican muqaasama cinda almuqaasama oo kula ayay qusaysaa marka meeshii muqaasama jirto ee awoodii ay u dheefroon tahay qaybtu hadduu tulusulbaaqi u tacayunay ma imanayso haddii sudusu jamiicilmaal u tacayunay ma imanayso lama baahna waxay imanaysaa oo kula marka ay muqaasamadu awooda u fiican tahay mar haddaynu niri muqaasama u fiican halkaa maxaad ku ogaanaysaa in waxa weeye faradka soo harayna waxoogaa yahay oo rubuc wax ka badan uu yahay tusaale ahaan walaalahuna laganlaabkii ka yaryihiin